maalinta beri oo salaaso ah bishuna ay tahay koow iyo toban bisha janaayo sannadda labada kun toddoba iyo toban waxaa la qorshaynayaa inay dhacdo doorashadii guddoomiyaha baarlamanka federaalk soomaaliya haddaba waxaa tartamaya afar murashax oo kale ah guddoomiyihii hore ee baarlamanka brofesor cusmaan maxamed cusmaan jawaari cabdifataax geesey oo xildhibaan ah xildhibaan xidig iyo weliba xildhibaan idris halkan waxaa jooga genaraal maxamed catoosh oo ah khabiir siyaasadeed islamarkaana soo noqday wasiir ku-xigeen gaashaandhig inaan weydiiyo bal afartan nin tartamaysa beri seed u aragtaa
bismi illaahi raxmaan iraxiim sida marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed meel kastaan joogaan ayaan salaamayaa markaan usoo noqonno su-aasha a weydiisay afartan nin oo tartamayso waxaan ka soo qaadaya ninka ugu horeeya rofesoorka jawaari oo in muddo ah kasoo shaqeeyey afartii sano baarlamaanka soo hogaaminayay horena dowladihii soo jiray kasoo shaqeeyey kana soo bilaaway meesha ugu hooseysa ilaa uu kor ka yimaado wasiir soo noqday agaasimo soo noqday meel kasta kasoo shaqeeyey weligiisna wuxuu ka shaqeyn jiray dowlad jirto oo nidaam leh jawaari afartii sano oo dhammaatay wuxuu la kulmay afartii sana usoo laabto waxaa la tartamayay saddex nin kale oo siyaasadda ku cusub oo dhanka xilka guddoonka baarlamanka jawaari wuu ka mid yahay wuu sheegay inuu murashax yahay afartan nin adiga marka jenaraale adoo adeegsanaya khibraddaada yaa xilligan ku habboon inuu guddoomiye baarlamaan noqo
runtii aniga markaan hadda kuu sheegayo waxaa ku habboon in lagu celiyo ninkii hore u ahaa waay sabab maxaa ku dooratay waa la soo arkay afar sano wuxuu soo qabtay dad badanaa wax ku dhaliileen wax badan waa lagu ammaanay maxaa isleedahay marka xilligan waa ku habboon yahay in isaga mar kale la doorto anoo eegayo dadka la tartamayo iyo khibradda uu leeyahay afartii sano oo soo dhammaatay uu baarlamaanka hogaaminayay wuxuuna ka mid yahay dadkii constitutionka mataqaana wax kasoo dhisay buu ka mid yahay waa nin khabiira oo brofesor ah oo hoos kasoo bilaabay laakiin hal cilad oo gashay baa jirtay afartii sano wuxuu la kulmay dad aanu weligood dowlad soo arkin iyo wareerkiiba uu kusoo kulmay maadaama uu ahaa nin ka soo shaqeeyey in muddo dheer dowlad iyo nidaam xoogaa wareer wuu galay laakiin hadda waxaan filayaa inuu wareerkaas ka bixi doono oo isbedeli doono intii yarkaa wareerka uu galay laakiin waa ku habboon yahay in lagu celiyo si oo ummadda wax loogu qabto qof walba markuu xilka haya ma ogaan karo ciladihiisa laakiin marka uu dibadda ka joogo ayuu fahmi karaa marka hadda waxaa kuu muuqataa jawaari maadaama xilkii guddoonimo ay dhammaatay doorasho cusub la gelaya in afartan sano ee soo aadan haddii isaga la doorto inuu wax ka bedeli karo guddoonka baarlamanka si fiican waxaad eegaysaa marka nin kasta horta aragti buu leeyahay qofkas si wuu arkayaa laakiin waxaan aaminsanahay inta dowladda ku jirto wax dowlad soo maray wax kaga badiya ma laha laakiin haddii hadda lagu celiyo khaladkiisa wuu sixi karaa khalad bani aadanka ma dhammaado waa iska jireen dulduleello laakiin hadda waxaan filayaa in duleelduleeladii uu soo maray oo waayo arag ku noqday uu wax badan ka bedeli doono baarlamaanka iyo nidaamka jira saas ayaan filayaa laba shayba ka eeg asagoo dowladnimadii yaqaan asagoo da'ah waarimaysida war ha kaa haro oo ku talagelaya in war ka hari doono insha allah laakiin dhanka kale haddaad eegta dadku waxay sheegaan in isbeddel loo baahan yahay dhallinyaradan ama raggan kale ee la tartamaya waa dad cusub iyagoo haddii ay noqdaan guddoomiye baarlamaan miyaana isbedel kale ay u keeni karin dalka
waxaa loo baahan yahay sideedaba isbedelka waxaa keeno nin markuu wax yaqaano ama aqoon leeyahay wuxuu u baahan yahay experience wax la yidhaaha inuu leeyahay qofka bani aadamka khibrad marka aad qaadanayso nin dhakhtarah oo ka soo baxay jaamacadoo junior ah marka la dalbanayo nin dhakhtara waxaa la weydiistaa ninka toban sano sideed sano khibrad lahaa laakiin nin ka soo baxay hadda jaamacad ama hadda aqoonyaha noqday wuxuu u baahan yahay jawaari inuu ka hoos shaqeeyo si uu u bedelo maahan haddii hadda loo dhiibo aniga ma filayo inay wax ka duwan keeni karaan waayahay maalinta xigta labaiyo tobanka bisha isla januari ama janaayo waxaa la dooranayaa guddoomiyaha koowaad ee baarlamanka haddii lacalla jawaari la doorto ama qof kale oo afartan nin ka mida la doorto wuxuu u baahan ku-xigeen ku-xigeenka naftirkiisa waxaa tartamaya khabiiro uu ka mid yahay faarax waxaa ka mid ah iikir oo horey u ahaa guddoomiya koowaad ee baarlamanka khadiija ayaa ka mid ah hobeyna ah oo markii ugu horreysay soo taagta bal iyaguna guddoomiye ku-xigeen keebaa isleedahay marka waa ku habboon yahay xilligan
runtii faarax aniga markaan wasiirnimada ka degayey oo aan wareejinayay xilka ayaan arkay waa la sheekaystay wasiirkana wuxuu ahaa madaxtooyada waa nin aada u degan aqoontiisana fiican tahay soomaalinimadana ku fiican waxaan filayaa faarax waana nin waayo araga oo ka soo shaqeeyey meelo badan oo kala duwan maamulka ku fiican waxaan filayaa in haddii ani aragtideyda faarax waa nin ka soo bixi karo oo hore u wadi karo oo shaqadana ka adkaan karo ayaan filayaa
jenaraale waxaan la soconnaa cidda wax dooranaysa dabcan waa gudoon waa mudanayaasha baarlamanka ee shacabka sidoo kale madaxweyne iyaga ayaa dooran doona maxaa marka baarlamanka soomaaliyeed ee kuwa hadda siyaasadda ku cusuba ku soo biiray iyo kuwii horey u jeegaba maxaa kula talin laheyd ee doorashada guddoomiyaha baarlamanka ku-xigeenkiisa iyo madaxweynaha intaba runtii soomaaliya dhibaato badan bay soo martay mushaakil badan bay soo martay recovery baa loo baahan yahay in wax la qabto oo wax la sameeyo waxaan kula talinayaa qolada baarlamaanka mudanayaasha lasoo doortay ayagoo isugu jiro nooc kasta waxaan kula talinayaa horta marka ugu horeysa soomaaliya in danteeda la eego aan la eegin shaksi iyo maxaa yaa wax qaban karo oo maanta badbaadada ku fiican yaa wax dhagaysan karo waxaad keentaan idin maqli karo inaad la sameeya ayaa fiican waxaan kula talinayaa mudanayaasha baarlamaanka inay eegaan ummadda dantooda aysan eegin nin jeebka gacanta geliyey oo mataqaanaa la eego maanta yaa soomaali samata bixin karo waxaan kula talinayaa aragtidanada iyo sidaan u arkayno dadka aan tilmaamayno inay haddii ay tahay laysku noqdo oo la doorto dadka ku habboon soomaaliya way aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa jenaraal maxamed catoosh oo iiga warramayey isbeddelka siyaasadeed ee soomaaliya ka hana qaadi doono maalinta beri ah kow iyo tobanka bisha janaayo oo la dooran doono guddoomiyaha baarlamanka islamarkaana maalinta xigta la dooran doono ku-xigeenkiisa halka isla bishan janaayo la qoondooyey ama la qorsheeyey in madaxweynaha dalka soomaaliya isna la dooran doono